barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska africa caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aruurnimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah saddex iyo tobanka bisha februaayo sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal
qodobada aanu idinkuga hayno idaacaddeenana waxaa ka mida konton gabdhood oo boosaaso loogu soo xiray tababar la xidhiira habka loo shiilo kalluunka
muhiimadiisu ahayd in dadka la baro waxaa weye jaritaanka kalluunka brosesinkiisa nadaafadiisa sidii loo ilaalin lahaa kadibna intaasoo dhan markii lasoo dhaafo sidii si wanaagsan loogu karin lahaa si dhadhankiisa loo bedelo kadibna aad u heshaan customers iyo macaamiil tiro badan
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna shan iyo labaatan ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood oo ku soo baxay imtixaan loo galay ka mid noqoshada ciidanka debdemiska ee somalilan dhinacii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida tirada kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ee shiinaha ayaa hoos u sii dhacaysa maalinkii labaad oo toos ah ilaa arbacadii shalay laakiin xeldheerayaasha caafimaadka ayaan qabin in la joogo xilligii laisdejin lahaa ama la isdhigan lahaa madaxa hay-adda caafimaadka adduunka hu tedros odonom ayaa sheegay in uu jiho kasta u socon karo xanuunka isagoo intaasi raaciyey in waxaa u muuqda hoos u dhaca kiisaska cusub ay tahay in si taxadir leh loola tacaalo odonom ayaa sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo jawaabaha wanaagsan ee cilmi baarayaasha caalamiga ah iyo inay la yimaadaan qorshayaal iyo ballanqaadyo wadajir ah oo lagula dagaalamo fayraska madaxa barnaamijka xaaladda degdega ah ee hay-adda hu mark ryan ayaa ammaan u jeediyey howlgalka caafimaadka shiinaha ay ku wajahnayaan xanuunka isagoo tilmaamay inay siinayso fursad lagu joojiyo keliya boqolkiiba hal oo ka mida shan iyo afartan kun oo la ildaran xanuunka fayraska corona ayaa la diiwaan geliyey inay ho laga diiwaan geliyey meel ka baxsan shiinaha iyadoo dhimashadana ay gaartay kun iyo saddex boqol oo ruux
aqalka sanadka maraykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne trump in ciidamada maraykanka uu u isticmaalo xaalad dagaal ama cadaawad ah oo ka dhana iiraan ilaa ay tallaabooyinkaasi soo ansixiyaan koongareeska maraykanka trump waxa uu diidan yahay tallaabadan isagoo ku doodaya inay taasi xadidaysa awoodiisa uu go-aan uga gaari karo dagaal waxa uu ka dalbaday xubnaha jamhuuriyiinta inay ka horyimaadaan go-aankaasi trump ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay in dadka maraykanka ay si weyn u taageereen weerarkii lagu dilay genaraal qaasim suleymaani oo uu amray trump bishii hore waxaana diyaaradaha daroniska ay ku dileen magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq shan ka mida jamhuuriyiinta ayaa la dhici karta in ay raacaan dhinaca dimuqraadiga oo ah afartan iyo toddobo waxaase la filayaa inuu codka vitoga u isticmaalo sharcigan haddiiba la ansixiyo waxaana kadib adkaanaysa in uu helo saddex meelood oo laba meel si diidmada madaxweynaha loo hor istaago
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington ku dhowaad konton gabdhood oo ah kuwa ka ganacsada iibka kalluunka ayaa magaalada boosaaso loogu soo xiray tababar ay ku baranayeen habka loo shiilo kalluunka loogana hortago dufunta badan ee kalluunka warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf tababarkan ayaa loo qabtay haweenka dhallinyarada ah ee ka ganacsada kalluunka iibkiisa kuwaasoo suuqyada magaalada boosaaso ku iibiya kalluunka noocyadiisa kala duwan si ay dhaqaalo uga helaan waxyaabaha lagu tababaraya waxaa ka mid ahaa habka ugu wanaagsan ee loo sameeyo kalluunka darayga ah oo aan lahayn waxyaabaha dufanka ah ee u daran qofka caafimaadkiisa tababarkan oo soconaya muddo afar cisho ah ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso iyadoona loo qabtay ugu yaraan konton haween ah saadaam axmed maxamed oo ka mid ah dadka tababarkani bixinayey ayaa ka warramay ujeeddada loogu qabtay dadka ka ganacsada kalluunka tababarkani isagoona ku baaqay inay uga sii faa'iideeyaan dadka kale ee aan fursadan u helin tababarka noocan oo kale ah muhiimadiisu ahayd in dadka la baro waxaa weye jaritaanka kalluunka processinkiisa nadaafadiisa sidii loo ilaalin lahaa kadibna intaasoo dhan markii lasoo dhaafo sidii si wanaagsan loogu karin lahaa si dhadhankiisa loo bedelo kadibna aad u heshaan customers iyo macaamiil tiro badan maanta waa maalintii ugu dambaysay oo tababarkaas uu dhacayo waxaana joognaa xiritaankiisii shahaadooyinna waad hesheenoo de waa laydin siiyey waxaan rajaynaya insha allah tababarkan aad qaadateen inaad uga faa'iidayn doontaan bulshadiinna kale ee aan jaaniska u helin inay halkan maanta timaado sidoo kalena aad wax ka bedeli doontaan dhadhanka kalluunka si ummaddeenu ay u barato waxa baddeenna ku jira oo muhiim noo ah sidii ay u cuni lahaayeen wax wanaagsanna waxa weye aan ugu wada diyaarin lahayn gudoomiyaha ururka iskaashatada kalluumaysatada magaalada boosaaso mustafa abshir waxa uu ugu baaqay dhallinyarada inay ka faa'iidaystaan khayraadka dalka ku jira dalka khayraad ku jira sida loo horumarsado sida loo sameeyo sida loo ilaaliyo fayadhowrkiisa iyo barnaamijkiisa loo ilaaliyo iyagoo baraya iyagoona ay u noqon doonaan hormuud dadka kale oo sameeyaha kalluunka aad bayna muhiim u tahay in arrintaa la sameeyo oo dadku barto darkiisa waxaa ka soo baxa inuu dhowr nooc loo samayn karo sida loo fayadhowrkiisa loo samayn karo sida loo badbedeli karo sida loo ilaalin karo iyaguna aan rajaynayno inay ka qayb qaataan dadka kale inay ka wacyigeliyaan arrimaha ay soo barteen baraan wixii nabadxuba uga wacyigeliyaan aad bay farxad weyn noogu tahay in halkan ka soo qayb galno anigoo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumaystiga ruuxyagoo howlaha aad baan u wadnaa ruuxyago inaanu dadka barno waana arrin muhiim inoo wada ah wax soo saarkeenna dalkeenna inaanu horumarino baranno sida loo sameeyo loo qalo loo broses gareeyo loo ilaashado gabagabadii haweenkan loo qabtay tababarka ayaan weydiiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarkani iyo weliba waxa lagu tababaray iyagoona sheegay inay uga sii faa'iideyn doonaan dadka kale ee isku mihnada shaqo ay yihiin wax fiican baan ka faa'iidnay annagana waxaan isku dayaynaa inaan u tagno dadkii u faa'iideyno annaka maanta waa noola faa'iideeyey annagana waa sii faa'iideynaynaa insha allah saasaan jecelnahay tababarkaana waxaan jecelnahay inaan saa loogu sii wado oo meel kasta saan micnaha loogu dumarka loo tababaro kuwa kalluunka shiila oo sariidda ku shiila in la tuso waan rajaynayna insha allah hababkii maanta loogu tusay inaa sida loo kariyo kalluunka oo iyadoo aan saliid badan lagu darayn aan la isticmaalayn basbaas badan isagoo oo dhacaankiisa wato oo micne aana kala kalalin oo aana kala ceerin iyo bislaan si doona aan u kala karsamin isagoo loo cuni karo annagana maanta fursad jaanis aanu ilaahay noo siiyo in aan u karino sidaas si lamida aan ummadda soomaaliyed walaalehena uga faa'iideyn karno waana ku faraxsanayay in aan barano hababkaas ma ahan markii ugu horraysay oo tababaro noocan oo kale ah haweenka iyo weliba dhallinyarada ka ganacsada kalluunka iibkiisa loogu qabta magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
barnaamijka ilayska v o e waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dareen waxaa ku luqaynaya iidla yare
codka macaane idlayare xusuustay allah u naxariistay cabdiqaadir sheekh cali sanka aanu intaasi kaga gudubno shan iyo labaatan ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa ku guulaystay ka mid noqoshada ciidanka dabdamiska somalilan kadib markii ay ku soo baxeen imtixaan laga qaaday warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray waryaheena cabdikariin olol
magaalada laascanood ayaa markii ugu horreysay dhalinyaro fursad loo siiyey inay ka mid noqdaan kooxaha la dagaalama dabka kuwaas oo ku biiri doona ciidanka dabdamiska ee somalilan ee gobolka sool dhalinyaradan ayaa dhammaan doonaya inay shaqadan ka shaqeeyaan ayaa ahaa boqol iyo afar iyo toban waxaana ku soo baxay shan iyo labaatan dhalinyaraha kuwaasoo imtixaano kala duwan laga qaaday cabdiqaadir cumar xaashi agaasimaha guud ee ciidanka dabdamiska ee somalilan ayaa nooga waramay imtixaanka ay ka qaadeen dhalinyarada magaalada laascanood ee ku soo baxay waxaanu qaadaynay beryahanba imtixaanaanu qaadaynay gobolada saaxil sool iyo sanaag saaxil horeaan usoo dhammaynay waan kasoo gudubnay sool oo laascanooda baan joognaa boqol iyo afar iyo toban codsi baa yaalay xarunta araajida lagu qabanayay oo ahayd xarunta dowladda hoose magaalada laascanood kadib markaanu goobta nimi waxaanu gudagalnay inaannu imtixaanaad qaadno saddex ahaa oo qaybta koowaad ahayd in qof walba la miisaamo dherarkiisa iyo culayskiisa marka qaybta koowaad waxaa ku hadhay sagaaliyo lixdan xubnood waxaa soo gudbay shan iyo afartan xubnood shan iyo afartankii xubnood baa kadib u gudagalay in imtixaan laga qaado u badan wakhti iyo carbis jidhka orod baa la samaynayey goolka gool boqol mitira oo sii socda iyo boqol kaloo soo socda laba boqoloo mitira sidoo kale qof la miisaamuu qof weliba qaadayey si awoodda jidhkiisa ku jirta loo ogaado sidoo kale hoos ama tuumbooyinka gaadiidka dabdamiska lagu xidhiidhiyaa la furfurayo la laalaabayey wakhti bay ahaayeen waxaasoo dhaniba shan iyo afartankii xubnood markii ay dhammaysteen labadii duhurnimaanu haddana usoo gudubnay hoolka jaamacadda nugaal university oo lagu qabanayay imtixaankii qoraalka ahaa oo isugu jiray diin taariikh dhaqanka soomaalida u badan iyo xisaab shan iyo afartankaa xubnood laba ma imanin sidaasay kaga maqnaadeen saddexiyo afartankii kale baanu u qabannay imtixaankii saddexiyo afartankii kale waxaa soo baxay shan iyo labaatankii ugu sarreeyey xubnaha kale ku soo xigaanaa waxay nasiib u leeyihiin in shaqooyinka kale dabdamisku insha allahu tacaala xarunta marka la dhiso loo baahdo xubno kale in la siiyo brioritiga iyo mudnaanta xubnahan soo baxay laftooda caafimaad bay marayaan tababar bay marayaan ciddii goobaha ku hadha iyaga ayuunbaa soo geli qaar ka mida dhallinyaradaas ayaa nooga waramay imtixaanka ay galeen leh iyo fursadda ay ku noqdeen ciidanka dabdamiska ee gobolka sool dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah xasan maxamed cawad waxaan ka mid ahaa tartamayaashii shalay toole u tartameeyey inay ka mid noqdaan xubinnimada dadbiiska gobolka sool shanatanka qof ay dowlad gobol dadbiisku ay keeneen ilaahay baa mahadle subxaana watacaala waan ka mid noqday kuwii hadhayna waxaan leenahay iyaguna may yacni guuldarraysan ee way guulaysteen insha allah kuwa kale noqon doonaan runtii markaan kaaga warramo shalay de shaqo adag iyo tiririn badan baanu gallay maantana waxaanu guusheeda ku joognaa waa halkan oo gudoomiyaha gobolka sool iyo maayorkuba runtii ay dee inagu wacyigelinayeen oo ay runtii dadaaran badan iyo wax badan ay qosayseen sidoo kale iyagana waxaan u mahad celinayaa agaasimaha ugu horeeyo dadamiska somalilan ee qaranka kaasoo ciidamadu hogaaminayo kaasoo shaqa adag oo fiican ka qabtay runtii inaanu soo baxno oon qayb weyn ka qaatay bal ka waran shaqadan aad ku soo baxdeen iyo ka dhallinyar ahaan fursadani sida idiin tahay iyo waxaad ka rajaynaysaan oo kale insha alla kolle wallahi ka dhalinyar ahaan fursadani aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii aad baynu usoo dhaweynaynaa waxaanu ka rajaynana kolle mustaqbal fiican oo wanaagsan inaanu bulshada aanu hormuudka u nahay inaanu runtii si hufan oo hagarla'aana ugu shaqayno abdiraxmaan jaamac reegel waa nin dhallinyaraha waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo dhallinyarada gobolka sool ee u adeegaya bulshada kuna soo biiraya ciidanka dabdamiska ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool cabdikariin olool saaxiib cabdikariin olool iyo barnaamijka v o e daba barnaamijkan dabdamiskaanu helnay wallahi horta runtii dadaalaha uu gaadhaa wixii loogaa caqabada aad iyo aad u fara badan baanu shalaytoola la soo kulannay laakiinse ilaahay amarkiisa waanu guulaysno waxaan ka mid noqona shan iyo labaatankii qof ee guulaystayaasha ahaa imtixaan dheer saddexdii sitees baa kasoo gudubnay horta mahadda koowaad ilaahi subxana watacala waa iskale mahadda labaad waxaa iskale dadkii marti sharafta ahaa ee nooga yimid caasimadda somalilan hargeysa qaariya intixaamka kala duwanaa wallaahi run ahaantii haddaan shucuurteeda ka dhiibto maadaamaan ahay dadkii guulaystayaasha ahaa ee ka mid ahaa shan labaatankii qof ee damdamiska gobolka sool maadaamay tahay markii u horreysay laga hirgeliyo gobolka sool xarun damdamis loona qaado dad cayman tababarna loo loo wado nin dhallinyaraa baa tahay debdemiskuna waa shaqo aad u adag bal shaqadaasi iyo qaabka aad u qabanaysaan oo kale iyo waxyaabihii hadda laydiin sheegay wallaahi walaal cabdikariino hortu hadda siduu taliyaha siduu agaasimaha guud ee dibdamiska somalilan uu ka warramayey arrintana waa arrin aad iyo aad halisteeda u wata waxaana ka bixi kara keliya tan ninka dhiiranaanta iyo kartida iyo daacadda u ah ninkaan daacadna u ahayn kartina u lahayn qofku maadaama miisaankii iyo dhararkiiban odhan soo marnay si xaqana ay u dhacday keliyata waxay ku xidhan tahay qofka kartidiisa iyo daawoodiisa haddaad tahay nin dadka dhibanaya islaamka ee gubanaya badbaadin kara haddaad tahay nin dadka halistu la kulata badbaadin kara haddaad tahay nin dad biyo kasoo reebi karaya dad waxaas shaqooyinkaaga soo shaqooyinkaaga waa howlahaagii nin karti ulan baa hawshaa ka bixi karan cabdikariin oo dhihi lahaa
anigoo intaasi ku dhaafno warbixintaasi laascaanood cabdikariin olol ayaa nooga soo diray markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiiaynu ku horrayno shalay waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan kooba itali ee dalka talyaaniga kulankaas oo xiiso badan lahaa ayaa naadiyada inter milan iyo napoli isaga hor yimaadeen gegada giuseppe medse naadiga inter milan ay ku ciyaarto ciyaartaas oo lugta koowaad ahayd oo islamar ahaantaasina qaybka kooba itali gaar ahaan samafaynalihiisa ayaa koox kasta waxa ay doonaysay in ay hal lugla sii gasho in ay faynalaha u sii gudubto naadiga napoli ayaana sidaasi samaysay kadib markii gegada inter ay gool iyo waxba kaga adkaatay daqiiqadii konton iyo toddobaad ayaa ciyaaryahan fabian u dheliyey goolka naadiga napoli ay dhalisay kadib markii cawinaad uu ka helay ciyaaryahan giovanni di lorenzo naadiga inter oo isku dayday inay goolkaasi iska bareejayso ayaan u suuragelin inay wax goola dhaliso ciyaartana waxa ay sagaashankii daqiiqa loogu talagalay ku dhammaatay gooli waxba oo naadiga kubadda cagta ee napoli ay ku awoodfurnaatay labada kooxood ayaa lugta labaad waxa ay dheeli doonaan shanta bisha maaj ee soo socota kulan ka dhici doona gegada naadiga napoli ee san baolo sidoo kale waxaa maanta la dheeli doonaa lugta koowaad ee kooba itali samafainaalihiisa ee labada kooxood ee ac milan iyo yuventus oo horyaalka dalkaasi talyaaniga sidoo kale ka mid ah kooxaha ugu magac dheer ee dalkaas naadiga ac milan iyo gegadeeda giuseppe metso oo inter ay wadaagaan waxa ay ku martgelin doontaa naadiga yuventus marka la fiiriyo saddexdii kulin ee ugu dambaysay ee labada kooxood ay wada dheelaan ayaa waxaa naadiga ac milan ay dhibano u ahayd naadiga yuventus tobankii januari sanadkii ayaa naadiga yuventus waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga ac milan kulan ka tirsan subarkaabaha lixdii abril ee sanadkii aynu ka soo gudubnay naadiga yuventus ayaa zeria aada waxa ay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga ac milan nofembar sanadkii aynu kasoo gudubnay yuventus ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga milan kulan kale oo ka tirsan zeria aada dalka talyaaniga maanta ayay labada kooxood mar kale dheeli doonaan waxaana naadiga milan ay doonaysaa in ay guuldarooyinkii ugu dambeeyey ee naadiga kubadda cagta yuventus ay kala kulantay ay meesha ka saarto islamar ahaantaasina ay iska dhexso naadiga yuventus hase yeeshee la arki doona labada kooxood sida ay u soo bandhigaan qaab ciyaareedkooda islamar ahaantaasina kooxdii gudubta ee hal lugla sii gasho samafaynalaha iyadoo lugta labaad ay labada kooxood dheeli doonaan afarta bisha maaj ee soo socota naadiga manchester unitedna waxa ay weli meel gaara ku haysa uu keligiisa ku tababaranaya ciiryahan odino igalo kadib markii dhowaantan dalka jinaha uu ka yimid islamar ahaantaasna looga baqanayo in uu cudurka coronavirus uu faafiyo ama uu weli u qarsoon yahay inkastoo weli aan laga helin ciyaaryahankaasi oo baaritaano dheeraada naadiga manchester united ay samaynayso manchester united ayaa siyaasadaasi qaadatay si markaasi ay u taxdirto islamar ahaantaasina ciyaartooydooda kale looga ilaaliyo wax halisa oo ay suuragal tahay in ciyaaryahankaasi dalka shiinaha dhowaantan ka yimid odion igalo uu la yimaado waxa uu hadda ku tababaranaya islamar ahaantaasina uu joogaa xero tababar oo naadiga manchester united ay ku leedahay waddanka sbain waxaa adag in uu dalka ingiriiska sidoo kale uu soo galo waxaa lagu waday in ciryaankaasi uu naadiga manchester united kulanka chelsea ay la dheli doonto isniinta uu diyaar noqdo hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in kulankaasi weli uusan ciryaankaasi diyaar u noqon doonin sababo manchester united oo siyaasaddaasi qaadatay xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaasayno joogto
intaas aan ku dhaafno xubintii ciyaaraha aad ayuu mahadsan yahay jamaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dad iyo duur waxaana ku luuqaynaya liibaan kijeli
codkaasi liibaan kijeli iyo heestii dad iyo duur ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo